dhegaystayaal dalka austraaliya soomaalida iyo muslimiinta kale ku nool waddankaasi ayaa maanta qaarna si caadiya u ciideen oo masaajidda tageen halka kuwa kalena ay guryahooda ku dhex ciideen xayiraadaha saaran dartood warbixintan waxaa magaalada melbourne kasoo diray wariyaha v o eda ibraahim cumar baafo ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr ciid mubaarak meel kastoo aad joogtaan magaalada melbourne oo ah midda ugu soomaalida badan dalka austraaliya ayaa maanta soomaalida iyo muslimiinta kaleba ay guryahooda ku ciideen iyadoo aan la ogolayn in guryaha laga baxo maadaama weli gobolka uu saaran yahay xayiraad dadku ciid ayay isu diyaariyeen laakiin xayraadan ayaa la geliyey jimcihii lasoo dhaafay mumine cabdi caynab gurigeed ayay maanta ku ciiday maanta waa maalin ciida waa ciidda carafoo weynayd annagu haddaan nahay somaali community australia culays weyn baana saaran ilaahay ha naga qaado culayskaasoo ah inaanan ciidi karin isu imaan karin bannaanka u bixi karin qof qof kale soo booqan karin macmacaankii iyo xalwadii iyo hilibkii iyo baabikiyugii maantao kale la cuni jiray uusan macnaha suurtagal ahayn ayaa jirta sababtoo ah coronavirus ayaa ka dilaacay magaalooyinka waaweyn sida sydney iyo melbourne arrintaasaana keentay in macnaha dadkii ay sanadkii labaad ciidda carafo guryaha lagu tukado qofna qofka kale uusan u wareegi karin marka arrinkaas annaga maantana haysta muslimiinta meel kasta ku ciidayana waxaan leenahay ciid mubaarak allah ha idiin barakeeyo annagana ha naloo duceeyo insha allah ilaahay ha naga qaado culayska iyo ciriiriga
laakiin gobollada galbeed ee waddanka austraaliya ayaa iyagu aanay ku jirin wax xayiraada soomaalida iyo muslimiinta kalena si weyn ayay u ciideen maanta oo ay u dareereen masaajidda magaalada beeth cabdulxamiid ciise ayaa ka mid ah soomaalida degan oo ciidaysanaya waxaan maanta ku ciidaynaa annakoo aanan ku jirin wax xayiraada xaba yaraatee ah ka jirto magaalada beeth ma jirto waa maalin ay dadku faraxsan yihiin soomaalidu way isu imaan jireen maalmahan oo kale laakiin hadda waa nin walbow gurigaaga ku ciid waxaan kaloo uga faa'iidaysanayaa idaacadan caalamiga ah v o a inaan salaan ciidda darteed u diro waalidiintaydii iyo ehelkaygii iyo qaraabadaydii iyo carruurtayda inta magacayga iyo muuqayga taqaana cabdixamiid ayaa isna ka xun soomaalida xayiraada ku jirta dhanka bari ee qaaradda austraaliya oo aan maanta ciidi karin waanu ka xunnahay walaalahay soomaaliyada degan magaalada melbourne sydney iyo brisbane oo xayiraad ku jira annaku laakiin magaaladayadu si officialah loo wada ciidaya si guud ahaan masaajidada waa la wada tegaya waa la wada ciidaya waxaan halkan ka salaamayaa ehel iyo qaraabo dalkii hooyo iyo meel kastoo ay duulka joogaan ciiddii hore ee carafo labada kun iyo labaatanka iyo weliba ciiddii soonqaad ee sanadkii tegay magaalada melbourne sidan oo kale ayay xayiraad u saarnayd oo aan suurtagal noqon in muslimiintu ay masaajidda u dareeraan ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka austraaliya